Doorashada madaxweynenimada Somalilan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha xilka haya Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsan xisbiga Kulmiye isaga oo raadinaya in uu ku guuleysto muddo xileed labaad. Musharaxa ugu weyn ee la tartamaya waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ka socda xisbiga Waddani, balse codbixiyayaasha badankoodu waxa ay qabaan in arrinta ugu muhiimsan ee Somalilan ay tahay helitaanka aqoonsi caalami ah sida uu tilmaamayo Maxamuud Maxamed Xasan oo ah macalin ku nool magaalada Hargeysa.
Waxaan u diraynaa fariin beesha caalamka si ay noo aqoonsadaan. Somalilan waa dawlad si buuxda u shaqaysa. Waxay leedahay xisbiyo siyaasadeed, waxay leedahay lacago gaar ah. Waan ka duwannahay Soomaaliya, waxaa ka jirta xasillooni. Waa dal dimuqraadi ah.
Maanta ma jiro waddan ama urur caalami ah oo aqoonsan Somalilan inay tahay dal madax bannaan. Laakiin Maxamed Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye ku sugan caasimadda Somalilan ee Hargeysa ayaa sheegaya in musharaxiinta xilka haya iyo kuwa mucaaradka ah ay leeyihiin aragtiyo kala duwan.
Tusaale ahaan, xukuumadda hadda jirta waxay diidan tahay in wadahadal lala yeesho Soomaaliya. Mucaaradku waxay u arkaan inay lagama maarmaan tahay in wadahadal lala galo Soomaaliya. Midkood wuxuu doonayaa in laysku dhaco, ka kalena wuxuu doorbidayaa wadahadal. Taasi waa hal arrin. Arrinta kale waa is-afgaradka ay Somalilan la saxeexatay Itoobiya.
Heshiiska is-afgaradka ee MOU oo la saxeexay bishii Januari labada kun iyo afar iyo labaatanka waxa uu siinayaa Itoobiya marin ay ku gaadho xeebaha Somalilan iyo saldhig ciidan oo ku yaala xeebta. Tani waxa ay muujinaysaa in Somalilan ay isku dayayso inay hesho aqoonsi caalami ah iyo inay kaalin ka ciyaarto gobolka, sida ay tilmaamayso Salaam Tandhase oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika.
Heshiiskaasi waa arrin weyn ma aha oo keliya Somalilan balse gobolka oo dhan. Heshiisku waxa uu dhaafsiisan yahay keliya dhinaca dhaqaalaha waxaana ku jira dhinacyo badan oo sidoo kale muhiim ah. Badda cas waa meel istaraatiiji ah ma aha oo keliya gobolka balse caalamka oo dhan.
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeeda heshiiska shiinaha oo saameyn weyn ku leh geeska afrika islamarkaana la tacaalaya arrimaha taiwan oo iyaduna gooni uga goosatay shiinaha ayaa sidoo kale ka hadlay arrintan sida uu sheegayo maxamed cabdiraxmaan oo ah falanqeeyo ku nool magaalada hargeysa heshiiska m o u ama is-afgaradka iyo rabitaanka somalilan ee madax bannaanidu ma aha wax meesha ka baxaya ciddii ku guuleysata doorashada
arrintaasi ma laha shaki dhammaan murashaxiinta u tartamaya xilka ugu sarreeya ee Somalilan waxay rumaysan yihiin in Somalilan ay xaq u leedahay madax bannaani Salaam Tandhase oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika ayaa sheegaysa in dowladaha dariska ah ay ka cagajiidayaan inay aqoonsadaan madax bannaanida Somalilan si aanay ugu dhiirigelin dhaqdhaqaaqyada gooni ugoosadka ah ee ka dhici kara waddamadooda